bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya oo saaka idiin hayo qodobada warkeennana waxaa ugu waaweyn shir looga hadlayay horumarinta biyaada oo uu soo qabanqaabiyey urur goboleedka igaad ayaa lagu qabtay magaalada nairobi ee dalka kenya gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir oo ugu baaqay maamulada degmooyinka inay xoojiyaan amniga kadib kormeer uu xalay ku tegay degmooyinka wadajir iyo dhakinley ee gobolka banaadir duqa magaalada muqdisho ayaa maamulka degmada xamar jajab kula dardaarmay in ay dardargeliyaan barnaamijka horumarinta amniga kadib kulan uu la qaatay maamulka degmada safiirka cusub ee soomaaliya u fadhiya safiirka cusub ee soomaaliya ee u magacaabay dalka jabuuti oo kulan la qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi wararka dibaddana waxaa ka mid ah maraykanka iyo u k oo qaadacay shir maalgashi oo lagu qabanayo waddanka sacuudiga iyo askari ka tirsan maraykanka oo ka badbaaday shirqool dil
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
subaxnimo jimcaha taariikhduna waxay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha oktoobar sanadka labada kun iyo siddeed tobanka kusoo dhawaada warkii o dhan shir looga hadlayo horumarinta bi-ada oo uu soo qabaqaabiyey urur goboleedka igad ayaa lagu qabtay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya cumar cabdi xasan ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya
shirka uu socday muddo saddex maalin ah uuna soo qabanqaabiyey urur goboleedka igaad ayaa gebagabadiisa waxaa si wada jira uga qayb galay wasiirka beeraha iyo waraabka ee dowladda soomaaliya mudane saciid xuseen ciid iyo siihayaha safaaradda soomaaliya ee dalka kenya ahna qunsulka guud ee safaaradda mudane cali maxamed sheekh cali begadi ujeedka shirka ayaa ahaa hanaanka maamul wanaagga bii-ada wadamada ku bahoobay igaad iyo yaraynta dhibaatooyinka ka dhasha dhulka waxaana soomaaliya ku matalayay agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo waraabka ee dowladda soomaaliya wasiirka beeraha iyo waraabka ee dowladda soomaaliya mudane saciid xuseen ciid ayaa ka warbixiyey muhiimadda shirka
waxaa xoogga la saaray ahmiyadda maamul wanaagga dhulka uu leeyahay horumarka waddamadan iyo yaraynta mashaakilka ka dhasha dhulka iyo qaabkii loo shuruucda ku habboon iyo loo dejin lahaa soomaaliya waxaa uga qayb galay wafdi farsamo oo hogaaminaya agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha maantana gabagabada wax ka soo qayb gallay aniga iyo ambasador cali kismaha safiirka dalka kenya u fadhiya soomaaliya runtii waxaa ka soo baxay talooyin aada muhiim u ah oo lagu xoojinayo ahmiyadda ay leedahay maamul wanaagga dhulku dhulku wuxuu calaaqa toosa la leeyahay horumarka wuxuu calaaqa toosa la leeyahay bay-ada iyo deegaan wanaagga wuxuu horumar calaaqa la leeyahay horumarka magaalooyinka horumarka beeraha siihayaha safaaradda soomaaliya ee dalka kenya ahna qunsulka guud ee safaaradda mudane cali maxamed sheekh cali begadi ayaa rajeeyey in soomaaliya ay wax badan ka faa'iidi doonto shirkan waxaa maanta halkan lagu soo gabagabeeyey shir ay soo qabanqaabisay urur goboleedka igaad fankiisuna ay bixinaysay dowladda switzerland oo lagaga hadlayey shuruucda dalalkaas igaad ku bihoobay qaabkii loo hagaajin lahaa runtii waxaa uu socday muddo saddex maalmood ah waxaa dowladda soomaaliya halkan advance team uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo waraabka maantana waxay ahayd gabagabadii waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka wasiir saciid xuseen ciid runtii mashruucan wuxuu socon doonaa haddii ilaha yidhahdo muddo afar sannadood ah aad ayaan isugu afkartay marka waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala in annagu aan ka faa'iidi doono wax aada u weyn cumar caaqil warbaahinta qaranka
duqa magaalada muqdisho ayaa maamulka degmada xamar jajab ee gobolka banaadir kula dardaarmay in ay dardargeliyaan horumarinta adeegyada bulshada iyo sugidda amniga kadib kulan uu la qaatay maamulka degmada nuur saciid
kulankan ayaa ka dhacay xarunta degmada xamarjab waxaana goobjoog ka ahaa dhammaan mas-uuliyiinta degmada iyo saraakiisha amniga duqa magaalada muqdisho oo kulanka gudoominayay waxaa diiradda lagu saaray horumarinta iyo xasuunida waaxaha kala duwan ee xamarjab duqa muqdisho ayaa warbixino quseeya xaalada degmada ka dhageystay maamulka degmada xamarjab iyo saraakiisha amniga iyagoo tilmaamay in maamulka degmada iyo bulshada ay isku xiran yihiin islamarkaana ay aada u wanaagsan tahay wada shaqeyntooda kulanka kadib ayaa gudoomiyaha gobolka banaadir mudane cabdiraxmaan cumar cusmaan ijnayariisow la dardaarmay maamulka degmada iyo ciidanka amniga kormeerkeena aniga iyo gudoomiye fiidowba ujeedada wuxuu yahay bal inaan s- u kuurgalno xaaladda degmada Een, aad baan u jeclaan lahayn inaan idinkana idin dhegeysano Een, caqabadihii jira sidii xal loogu heli lahaa Een, haddana wada shaqeynta idinka muuqata wadajirkiina iyo inaad eh, ka tashanaysaan sidii degmada loo horumarin lahaa ayaa tusaale fiican u ah bulshada inteeda kale Een, baryahan oo dhan waxaan wadnay waxay ahayd sidii shacabka loogu dhowaan lahaa shacabka loogu adeegi lahaa Een, isla markaana hay-adaha amniga oo lafdhabar u ah nabadeynta iyo xasilinta caasimadana gacan buuxda loo siin lahaa oo maamulka degmada ilaa heer waax ilaa heer laan iyo hay-adaha amnigu ay isku xirnaan lahaayeen wada shaqeyn lahaayeen weli saasay tahay intaas kuma filna waxaan aaminsannahay in shacabkan lafdhabar uu yahay muhiimna ay yihiin waana sababta barnaamijka dariseynta loo hirgeliyey xooga wadaniyiinta idiin joogana loo baahan yahay inaad eh, ka wada shaqeysaan horumarka dalka nuur siciid taaliil warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
safiirka cusub ee soomaaliya ay u magacaawday dalka jabuuti ayaa kulan la qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda jabuuti mikaa'iil cabdirashiid barre ayaa warkaasi jabuuti inooga soo diray
safiirka ay ku wehelinayeen xubno ka tirsan diblomaasiyiinta safaaradda soomaaliya ayaa kulanka ay la qaateen wasiirka arrimaha dibadda ee dalkani jabuuti waxa uu ka dhacay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkani jabuuti waxaana ugu horreyn markii halkaasi uu gaaray safiirka cusubi ku soo dhoweeyey wasiirka arrimaha dibadda ee dalka jabuuti kulan gaar oo ay wada qaateen ayay kaga wada hadleen xaaladaha guud ee labada dal iyo weliba cilaaqaadka iskaashiga walaalnimo ee ka dhexeeya dowladaha jabuuti iyo soomaaliya safiir maxamed cali nuur ayaa uga mahadceliyey soo dhoweynta loogu sameeyey dalkani jabuuti isaga oo tilmaamay inuu wax weyn ka qaban doono adkeynta xiriirka walaalnimo ee ka dhexeeya dowladaha soomaaliya iyo jabuuti wasiirka arrimaha dibadda ee dalkani jabuuti maxamuud cali yuusuf ayaa ku ammaanay safiirka soomaaliya howshii ballaarnayd ee uu ka qabtay dalka itoobiya muddadii halkaasi uu safiirka ka ahaa safiirka ayaa waxaa ku wehelinaya kulanka ula qaata wasiirka arrimaha dibadda qunsuulka safaaradda soomaaliya cabdiraxmaan maxamed hiraabe iyo xubno kale oo ka tirsan diblomaasiyiinta safaaradda soomaaliya iyo jabuuti intaa kadib ayaa safiirka soomaaliya waxa uu soo gaaray safaaradda soomaaliya waxa uuna booqday qeybaha kala duwan ee safaaradda ay ka shaqayso isaga oo xafiis xafiis u booqday sida howsha ay u socoto waxauna tilmaamay in howl ballaaran halkan ay ka socoto loona baahan yahay in intaasi laga sii xoojiyo safiirka oo aan wax ka weydiina magacaabistiisa jabuuti ayaa waxa uu yidhi Een, een, waad mahadsan tahay run ahaantii muxuu ahaa waa fursad eh, anigana aan aada u soo dhaweynayo Een, magacaabista la iisoo magacaabay inaan een, eh, een, safiir ka noqdo eh, jamhuuriyadda jabuuti anigoo wakiil safiir uga noqonaya dowladdayda soomaali soomaaliya Eh, runtiina waa waxaan rajaynayaa insha allah eh, in ilaahayna ila garab galo Een, wax alla wixii markaa eh, waajibaad ahna in sida la ii faro dowladdayda ii fartana inaan u guto Een, aad iyo aadna si gaarana aan uga shaqeeyo eh, xiriirka labada dal Eh, wasiirka qaabilaadiisa aad iyo aad baan ugu farxay Eh, waana weliba aad baana laiisoo laigu soo dejiyey Eh, kullun waxaan rajaynayaa insha allahu inaan waraaqadihii aqoonsiga inaan iga u gudbiyo eh, madaxweynaha u gudbiyo ismaaciil cumar geelle mudane ismaaciil cumar geelle marka waxaan ku boorinayaa eh, meel kastoo ay joogaan een, ummadda soomaaliyeed een, in ay safaaradaha xiriir ay la sameeyaan Eh, muxuu ahaa isheg taa keliya maaha inay eh, ah inay eh, dhibaatooyinkooda kala sheegtaan laakiin in ay la yimaadaan horumarkooda taakulaintooda garabgalkooda dowladda in dowladda muxuu ahaa isheg ay aad iyo aad eh, een, ay intay ula socdaan oo muxuu ahaa isheg een, eh, een, yani waxyaabaha wadanka ka dhacayo inay ay aad iyo aad muxuu ahaa dhanka positive-ka ah oo dhan ayagana intay dhinacooda ka qaadaan ay horumariyaan because dalka maadaama uu burburay hal muxuu ahaa maalin kuma soo dhismayo mikaail cabdirashiid bare raadiyo telefishinka qaranka soomaaliyeed jabuuti
gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir ayaa ugu baaqay maamulada degmooyinka inay xoojiyaan amniga kadib kormeer uu ku tegay degmooyinka wadajir iyo dhakinley xalay cali cabduqaadir cali ayaa stuudiyaha ila fadhiya oo kormeerkaasi ku wehliya xalay gudoomiye cali haya aad baad umahadsantahay yaxay n kormeerka gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir n mudane maxamed cabdulaahi tuulax oo qeyb ka ah kuurgalka howlgallada lagu adkeynayo ammaanka magaalada muqdisho ayaa waxa uu xalay uu ku tegay kormeerkiisa qeybo ka mida degmooyinka wadajir iyo dharkiinle ee magaalada muqdisho gudoomiyaha oo ay weheliyaan saraakiisha dhinaca galbeed ee ciidamada baleyska iyo weliba maamulka degmada dharkenley ayaa waxaay socdaalkooda ay ka bilaabeen xalay degmada dharkenley ee magaalada muqdisho socdaal ayay ku mareen xaafadaha ku yaala gudaha ee degmadaasi sidoo kale waxa ay tageen deegaanka loo yaqaano ama xaafadda kaawagoday intii ay socdeen mas-uuliyiintan waxa ay kulamo kala duwan ay la qaadanayeen shacabka iyagoo ka xog wareysanaya xaaladaha guud ujeedkana waxa uu yahay sidii ay u xaqiijin lahaayeen amaba ay ugu dhabageli lahaayeen habka ay u socdaan howlgallada lagu xaqiijinayo ammaanka magaalada muqdisho iyadoo la ogyahay in dhowaan ciidamo hor leh lagu kordhiyey howlgallada lagu xaqiijinayo amniga magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya socdaalkooda kadib waxa ay tageen mas-uuliyiintan ee laga soo bilaabo degmada dharkenley waxay haatan ugu dambeyntina u soo gudbeen dhinaca degmada ee wadajir ee magaalada muqdisho halkaasi waxa ay kula kulmeen socdaalkii kusoo biiray mas-uuliyiinta maamulka degmada wadajir oo iyagu ku sugaya halkaasi waxa ay mareen goobo fara badan oo ka mida goobaha ganacsi yaxya waxaa xusid mudan in xiliyada habeenkii uu jiro haatan isbedelo sida laga dheehan karo hadalada dadka oo ay xog wareysanayeen mas-uuliyiintan waxay sheegeen in tan iyo markii ciidamo horle lagu soo kordhiyey amniga magaalada muqdisho ay dareemeen isbedelo waa tii baryihii ugu dambeeyey ay soo ifbaxayeen dilal qorshaysan dhac oo inta badan ka dhacay xaafadaha qaar ee magaalada muqdisho ku yaala taana loogu gol leeyahay in ciidamada oo ay ka hortagaan shacabka mas-uuliyiinta ay la kulmeen waxa ay sheegeen in isbedelo ay dareemayaan ganacsigooda uu yahay mid markaasi u wanaagsan gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ayaa waxa uu sharaxayaa bal ujeedka socdaalkooda waxaan socod ka soo bilownay dharkiinley dharkiinley ood ogtihiin maalintii xataa inay adkeyd culayska amni ee ka jira iyo ciidamadii kala duwanaa ee dharka dowladda watay oo dhibaatada ku haya shacabka in caawa xilli habeena aan lug ku soo bilowno saldhigga saldhiggii dharkiinlan lugta ka soo bilowno haddana waxaan joognaa saldhigga wadajir xaafadihii iyo ganacsiyadii iyo meelihii aan soo marnana runtii waxaan aad iyo aad ugu ammaanayaa ciidanka iyo meel walba oo aan tagno gudoomiye waaxeedyadii ay joogeen sida la ii sheegay kaawagoday aniga weligay ma tegin laakiin meel waxaan ka haystay runtii aad amnigeedu uga bedelan yahay waxaan ku ammaanayaa ciidankii ka shaqeeyey shacabkii aan wareysanayna waxay noo sheegeen in amnigii wax badan iska bedelay waa garan kartaan meel maalin cad aan dukaanka la furan karin haddii la furtana qofka maalintaas wixii uu shaqeeyey sagaashan boqolkiiba ay uga baxdo baad ama xoog uga baxdo iyadoo mooryaantii ee meesha joogtay ay ka qaadaysay laaluush annaga kormeerkeenna waxaan uga dan lahayn inaan u kuurgalno xaaladda amni bacdamaa kulligeen inteenna meesha fadhida ay qof walba mas-uuliyad ka saaran tahay
aada u maadsan kaasi wuxuu ah gudoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda maamulka gobolka banaadir oo kormeer uu u kuurgelayay sugidda ammaanka ku tegay xalay degmooyinka dharkinley iyo wadajir ee gobolka banaadir weli warkii gobolka banaadir aynu ku jirnay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa dahfuray mashruuc lagu dhisayo warta ama biyodegeenka tumbuluq degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho nuur saciid taliil mar kale
maamulka iyo bulshada reer xamarweyne oo muddo sanado ah ka cabanayay warta tumbuluq oo ah war loogu talagalay in daadadka roobka looga celiyo in ay dhibaateeyaan degmada xamarweyne islamar ahaantaana ay usii gudbiyaan badda hase ahaatee waxaa xayirmay bulaacadihii loogu talagalay in biyaha roobka sii gudbiyaan si xal waara looga gaaro biyo-degeenka warta tumburuq ayaa duqa magaalada muqdisho mudane injineer iisow waxa uu daah furay mashruuc lagu dhisayo wartaasi iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen maamulka degmada xamroweyne iyo qeybaha bulshada gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir mudane aadan sheekh cali fiidow ayaa tilmaamay in maamulka gobolka ay ka go-an tahay dib u habeynta arrimaha bulaacadaha runtii waxaan rabnaa maamul gobolka banaadir wuxuu u istaagay in biyaha magaalada muqdisho xilliyada roobaadka maasheeya in wax laga qabto waxaan u yeeshay nasiib gooniya degmada xamarweyne maanta in lagu bilaabo iyo degmooyin kale oo la dhirirsan degmadan biyaha inaysan mar dambe fadhiisan inaysan u degmada baabi'in inaysan u gudbin degmada xamarweyne inteeda kale ayaan maanta meeshaan u imaanay in la daah furo oo dhuumihii la sameeyo biyihii toos badda loogu xiro gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cusmaan injineeriisow waxa uu ka hadlay mashruucan lagu dhisayo warta tumburuq halkan waxaan isugu nimid waxay tahay inaan daah furno ee, dayactir weyn oo lagu sameynayo wartan tumbuluq ee degmada xamarweyne oo sida la sheegay ah meel ay biyodegeen u ah degmooyin badan halkan ay isugu soo ururaan annaga muddaba waxaan ka shaqaynaynay sidii magaaladan bilicdeeda loo soo hagaajin lahaa isla markaana magaaladan u noqon lahayd magaalo caasimad oo la tartami karta caasimadaha adduunka waxaan ku faraxsannahay in maanta uu bilaabanayo dayactir xooggan oo biyaha sidii ay badda loogu shubi lahaa mar dambe biyaha aysan shacabka waxyeello u geysan mar dambe aysan xaafadaha xamarweyne biyo u fadhiisan iyo xa- iyo degmooyinka kaleba Een, marka muddo saddex bilood ah ayuu ku dhammaan doonaa een, eh, mashruucan maaragtay dayactirka guud kadibna waxaa noo qorshaysan goobaha kale oo ay ka mid tahay een, number afar warta ku taalla iyo kuwa kale oo boondheere iyo warta nabadda ujeeddadeenna waxay tahay muddo sanad sanad iyo bar ah in magaaladan oo dhan la hagaajiyey goobaha warooyinka oo biyo dambe aysan fadhiisanin
nuur siciid taaliil warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
horumar dhanka adeegyada bulshada iyo amniga ayaa ka jira degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir iyadoo kormeer ay u kurgelayeen adeegyadaasi iyo amniga ay ku tageen xalay qeybo kamid a xaafadaha degmadaasi ay ka kooban tahay maamulka cusub ee maamulka degmada yaaqshiid cabdirasaaq xaaji suleymaan ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya
gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ahna kusima kusimaha gudoomiyaha degmada yaakshiid maxamed deeq xasan gaafo ayaa xalata ku soo wareegay waxyaha ay ka kooban tahay degmada yaakshiid isagoo u kurgelaya xaaladda nabadeed iyo xaaladda nololeed ee habeenkii ay ku sugan yihiin dadka degmadu gudoomiyaha ayaa ugu horreynba booqday garoomada ay dhallinyaradu habeenkii ku ciyaaraan kuubadda isagoo dhallinyaradana la wadaagay farxadda
Een, isbuucii la soo dhaafay waxaan tagnay garoomanku ayagoo dansan xiran garoon furan aysan jirin dhallinyaradu ay ay maaragtay ay- ay- aysan baashaali karin ciyaari karin Een, habeenkaas waxaan la socday gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir taliyaha qaybta guud een, eh, taliyaha qaybta bari taliyaha saldhigga iyo guud ahaan maamulka degmada oo wada socda waxaan habeenkaas aragnay baahida loo qaba in dib loo furo garoomankii ee ku yaalay degmada yaaqshiid shacabka soomaaliyeed gacmo ay isqabsadeen waxay qabteen waddadii nabadda waxaanu samaynay xooga la yidhaha xoogagga waddaniyiinta soomaaliyeed oo u abaabulan qaab sirdoon ah kuwaasoo ka warkeenaya meel kasta ee cadowga u dhumaalaysanaya taas ayaa sababtay inaan ballan qaadno inaan dib u furayno garoomankii inaan ballan qaadno dadka xitaa garoomanka milkiilayaasha ah amnigoodiina anagu aan ballan qaadnay waan ku guulaysanay caawa waad arkaysay in laba dhowr garoon aan soo marnay garoomankii xirnaa guud ahaan dib ayaan u furnay amniga degmaduna waa boqolkiiba boqol
dhallinyarada degmada yaakshiid ee habeenkii ku ciyaara garoomadan oo xidhnaa oo dib loo furay ayaa iyaguna dhankooda muujiyey farxadda iyo reereynta ay u muujiyeen gudoomiyaha kuna soo dhoweeyey garoomadii ay kubadda ku ciyaarayeen
caawa dib bay u furan yihiin waa xilli habeen ah Een, waa saddex saac iyo wax ka badan dhallinyaradu way maaragtay ciyaaraysaa sboortiskii maaragtay ah, ee- ee farxaddoodii wadaagaya anaguna caawa waan la wadaagaynaa aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay ee, inay degmada yaaqshiid ay tahay mid ammaan ah la isku hadlayn karo xilligii aad doonta aad mari karto afar labaatanka saac ee, sideed saac ama saq dhexe ama maalintii isku mid tahay waa degmo camiran nadaafadeedii bilicdeedii midnimadeedii iyo konsulkii degmadu dhan arkaysaa inuu xilli habeen ah afar saac asagoo midaysan uu taagan yahay amnigii u garab taagan yahay
gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada yaakshiid ahna kusiimaha gudoomiyaha degmada yaakshiid ayaa shacabka degmada yaakshiid ugu baaqay inay kala shaqeeyaan amniga degmada
waa mahadsan yahay waryaheena cabdisaaq xaaji saleebaan ayuu kaasi ahaa xaaladda caafimaad ee liibaan nuur cosoble oo ka mid ahaa dadkii ku dhaawacmay qaraxii soobe ee sanad ka hor ka dhacay magaalada muqdisho ayaa dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxba looga qaban kari waayey waxaana ay saameyn ku yeelatay qoyskiisa warbixin ku saabsan arrintaasi waxaa inoo haya cabdiqaadir cali axmed
liibaan nuur cosobleh oo ka mid ahaa dadkii ku dhaawacmay qaraxii afar iyo tobankii oktoobar ka dhacay isgoyska soobee magaalada muqdisho islamarkaana dowladda federaalk ee soomaaliya ay u qaaday dalka turkiga si xaaladiisa caafimaad wax looga qabto hase yeeshee dhakhaatiirta ayaa sheegay in dhaawacan ka soo gaaray maskaxda aan waxba looga qaban karin dalka turkiga
dhaawac culus waaye waqti uu gaarayna isii goobtiisa shaqadan ka soo baxay soo buu joogay marka baa la geeyey koley turkiga baa la geeyey wax jawaaba daawo oo soo baxay mala wax dhahar qaba wax loo qabanayo malaha
xaaladda soo ujeedaa waxna juugtiididana midna malahan asaa loo adeego qof meel iskee loo adeegayo liibaan nuur cosobleh ayaa la nool hadda xarun joogto ah iyo duruufo dhanka nolosha ah waxaan u haystaa sagaal carruur ah iyo laba xaas kuwaasoo ku nool degmada wadajir gaar ahaan xaafadda sirika amerikaanka liibaan ayaa ka mid ahaa muuqmaalatada ka shaqaysan jiray suuqyada muqdisho isagoo maarayn jiray nolosha qoyskiisa laakiinse hadda waxaa la soo diristay xaalad adag xaaladda soo ujeeday meeshu waa loo iska yaalaa qof haya dhaqdhaqaaqa maahan cuntadii la siinaa badarkii afkaa loo gelinaa waa loo musqusha waa laga tagaa waa laga soo diyaarinaa wax dhibkiisa aad iyo aad u badanta sidoo kale leyle cabdi maxamed iyo farxiyo daahir salaad waa labada xaas ee u dhaxda dhibanan liibaan nuur cosoble ayaa bulshada soomaaliyeed ka dalbadeen in caawimaad dhinac noloshaa la soo gaaraan
marka laaba aniga ilaahay isu dhiibay cunaan koley insha allah wax dhib looma jiro wixii eelaho waxna siin karaan siinta kale wax oo dhiibad ee mahan mugeediina wuxuu jiraa todoba sano kan ugu yarnaa todoba bilood waaba kalaa markuu dhaawac gaara caloosha ku jira cunug
muddo sannada ayaa laga joogaa qarxii nasiibada ahaa ee kooxda argixisada al-shabaab ay ka geysteen isgoyska soobee magaalada muqdisho afar iyo tobankii oktoobar waxaana weli jira qoysas badan oo la daala dhacaya saamayntuu ku reebay cabduqaadir cali axmed warbaahinta qaranka muqdisho
halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya maraykanka iyo u k ayaa qaadacay shir looga hadlayo arrimaha dhaqaalaha oo lagu wado inuu ka dhaco dalka sacuudiga xogyaha baariyadda maraykanka stephen munichin ayaa shaaciyey in uusan ka qaybgeli doonin shirka ballaaran ee maalgashiga ee lagu wado inuu sacuudiga ka dhaco arrintan ayaa la xiriirta maqnaashiyaha iyo dil looga shakisan yahay in loo geystay saxaafiga jamaal khashakji qoraal uu barta twitterka soo dhigay maser munishin ayaa waxa uu sheegay in go-aankan ah in uusan shirkaasi ka qaybgelin uu qaatay kadib markii uu kulan la qaatay madaxweynaha maraykanka donald trump iyo xogayaha arrimaha dibadda ee waddankaasi mark bombeo shirweynaha maalgashiga ayaa lagu wadaa in toddobaadka soo socda uu ka dhaco magaalada riyaad ee xarunta boqortooyada sacuudi carabiya marsii horeysay wasiirka ganacsiga britain liam fog iyo wasiirada dhaqaalaha ee faransiiska iyo netherland ayaa shaaciyey inaysan shirkaasi maalgashiga ah ee sacuudiga ka qaybgeli doonin shirkan maalgashiga mustaqbalka ayaa lagu wadaa inuu qabsoomo saddex iyo labaatanka ilaa iyo shan iyo labaatanka oktoobar waxaana lagu wadaa inuu ka qabsoomo caasimada sacuudiga ee riyaad waxaa shirkaasi marti gelinaya dhaxalsuwaha sacuudiga maxamed bin salmaan si uu u horumariyo ajandaha isbedelada qorshihiisa ah casriyeynta dhaqaalaha iyo bulshada ee lagu magacdaray hiigsiga labada kun iyo soddonka ayaa waxaa looga golleeyahay in la dhimo ku tiirsanaanta sacuudiga uu ku tiirsan yahay shidaalka laguna abuuro shaqooyin cusub wariyaasha ayaa sheegaya in go-aankan qaadicidda master munishin ee shirkan ay dhabarjab weyn ku tahay ajandayaasha dhaxal sugaha sacuudiga maxamed bin salmaan balse dhowr shirkadood oo ganacsi ay ka mid yihiin shirkadaha sida bibsi iyo e d f ayaa waxa ay sheegeen inay ka qeybgeli doonaan iyadoo ay jirto cadaadis lagu hayo oo ah in aanay ka qeybgelin shirkaasi ama ay qaadacaan xogayaha arrimaha dibadda maraykanka ma masar mark bambeyo ayaa horaantii toddobaadkan booqday riyaad si uu boqor salmaan ugala hadlo arrinta saxafiga maqan waxa uu sheegay in madaxda sacuudiga ay u ballan qaadeen in ay baaritaan madax bannaan ku samayn doonaan arrinta dilka sacuudigaas wariyaha sacuudiga oo dhashay masar khashakshi ayaa la la-yahay meel uu jaanic cirib dhigay muddo laba toddobaad ah kadib markii uu galay qunsuliyadda sacuudiga uu ku leeyahay magaalada istanbul labadii bishan oktoobar ugu dambeyntiina sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada maraykanka ee jooga dalka afghanistan ayaa si dirqi ah uga badbaaday shirqool la doonayay in lagu khaarijiyo saraakiil ka tirsan gaashaandhigga gaashaanbuurta neto ayaa sheegay in generaal scott miller uu ka badbaaday weerar balse ay ku dhaawacmeen saddex qof oo dhushay dalka maraykanka weerarkan ayaa la sheegay inuu fuliyey nin iska dhigay ilaalada mid ka mid a madaxda waxaana uu rasaas oodda uga qaaday saraakiil ka soo baxday shir looga hadlayay ammaanka gobolka kandahaar ee dalka afghanistan weerarkan ayaa waxaa ku dhintay taliyihii booliska ee gobolka kandahaar cabdulrasiiq waxaana sidoo kale ku dhaawacmay guddoomiyaha gobolkaasi warar aan la xaqiijin oo soo baxay ayaa sheegaya in generaal scott miller uu ku badbaaday jaakada nuuca xabadda celisa ee uu xilligaasi xirnaa waxaana jira warar kale oo sheegaya in ninka weerka in ninka weerka geystay la dilay sidoo kalena laba qarax oo kale ayaa lagu soo warramayaa inay dhaceen halka uu weerarka ka dhacay ururka taalibaan ee ka dagaalama dalkaasi afghanistan ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka iyagoona intaasi ku daray in bartilmaameedku uu ahaa jenaraalka haysta ciidamada maraykanka iyo rasiiq oo ahaa taliyaha booliska ee gobolkaasi genaraal rasiiq oo ku caan baxay dagaalka ka dhanka ah ururka taalibaan ayaa lagu sheegay war ka soo baxay kooxda argagixisada taalibaan weerarkan lagu qaaday saraakiisha ugu sarreysa laamaha ammaanka ee gobolka kandahaar ee waddanka afghanistan ayaa imaanaya iyadoo maalinta sabtida ah lagu wado in dalkaasi uu ka dhaco doorashada baarlamaanka ee waddankaasi warkii oad kala socoteen dhegeystayaal radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya saaki waa naga intaas inta aanu warkaan warkiisa kale dib uu kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo